Wasiirka ah Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guryeynta Maamulka Jubbaland Cabdiwahaab Axmed Ismaaciil ayaa dhagax dhigay dhismaha isbitaalka laga hirgelinayo deegaanka Luglow ee duleedka magaalada Kismaayo. Munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirro ka tirsan maamulka Jubbaland, guddoomiyaha Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Jubbaland, iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda Gift of the Government oo dhameystiraysa isbitaalkani dhismihiisa. Wasiirka ah Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guryeynta Maamulka Jubbaland Cabdiwahaab Axmed Ismaaciil ayaa ka warbixinaya dhismaha isbitaalkan.
Hay'adda Gift and Gifters oo maanta ah hay'adda ka hirgelinaysa deegaankan Luglow ee deegaanka xalka waara loo asteeyay isbitaal weyn oo saan rajaynayno dhammaystiri doona baahiyaha dhan oo ka jira ee deegaankan Ee isbitaalku sida uu noqon doono insha allah uu ka wan yahay deegaan Luglow keliya waa heer degmo inuu ku filaadaan rajaynaynaa waa isbitaal ballaaran oo een, ka kooban dhismo koob iyo labaatan qol ah oo kala duwan oo dhammaan u dhammaystiran yihiin adeegyadiisii aasaasiga ah looga baahnaa weliba wata ambalastii u fududaynaysay bukaanka in meelaha een, isbitaalka looga adeego in waxyaabihii emergensiga eh, loogu soo adeego oo lagu soo qaado waxaana rajaynaynaa insha allah inuu noqdo mid buuxiya baahiyihii ka jiray deegaankan iyo deegaamada hoostaga Eh, deegaan intaasoo eh, isbitaal intaasoo qola ka kooban oo servicekiisii dhammaan u dhammaystiran yahay Eh, waa dareemi kartaan een, macnaha uu wato eh, baaxadda uu leeyahay taas ayay wasaaraddu waxay markay aragtay isbitaalka iyo baaxaddiisa iyo waxtarka uu bulshada u leeyahay inaan eh, dhulka aad aragtaan baaxaddiisu intuu leegyahay in loo asteeyo in laga dhisay isbitaalkaas
Isbitaalkan ayaa la filayaa in uu door weyn ka qaato howlaha caafimaad ee bulshada ku noqon deegaanka Luglow.